wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee galmudug ayaa kormeer ku tegay isbitaalka guud ee gobolka galguduud wuxuuna u kuurgelay xaaladda caafimaad ee isbitaalka iyo baahiyaha caafimaad ee ka jira isbitaalka wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee dowlad goboleedka galmudug maxamuud axmed maxamed oo soo booqday isbitaalka ayaa waxuu faahfaahin ka bixiyey kormeerka ay ku tageen isbitaalka isagoona ugu baaqay hay-adaha inay ka qayb qaataan adeegyada caafimaadka ee isbitaalka waxaan rajaynayaa wax weyn baa ka qabateen insha allah istaalka dhuusamareeb iyo agaasimaha iyo wasaaradda dadaalka ay wado waxaan rajaynaynaa in dhismo fiicanna loo helo oo hal mara la wada dhiso sanadka soo socota insha allah haddii ilaahay mashaariic ay wasaaradda iyo wal bankigu ay ka wada shaqaynayaan oo hadda gacanta lagu hayo aad baan u mahadsantihiin jaaliyadda iyo dadka deegaanka ee caasimadda dhuusamareeb isbitaalka gacanta ku haya iyo wasaaraddaba shaqo weyn baa meeshaa ka socota oo aanna ku arag isbitaallada kale oo galmudug waxaan ku aragnay dad volunteer ah oo inta badan kalabar shaqaaluhu ay yihiin volunteer waxaan rajaynaynaa in dadkaasina wax loo helo waxaan ugu baaqayaa international communitiga hay-adaha deeqda bixiya weliba qaybta caafimaadka qaabilsan isbitaalka kuusamareeb inay la soo gaaraan gurma degdeg ah oo xagga daawooyinka iyo baahiyada kale oo ay u baahan yihiin agaasimahana waxaa leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba agaasima waa maasan tahay sida weyn aan nagu soo dhoweysay waxaana ballan qaadaynaa wax allaaliyo xikiraankeenna wasaarad ahaan wasiirka cusub insha allah oo hadda la magacaabay iyo madaxda kale wasaaraddaba inaan kula laaban doono baahiyada aan soo aragnay insha allah aan la wadaagi doono warkiinana insha allah meel fiican uu gaari doono aad iyo aad baan u mahadsantihiy